laga baara koob iyo tobankii afartan daqiiqo ayaa ciidamada amisom waxay si xaddhaaf u tuureen madaafiicda laga rido qolyaha artifafka loo yaqaano madaafiicda waxa ay ku rideen dhinaca badda iyo dhinaca duurka halka loo yaqaano cagaaran oo aysan ku sugnayn waxdada amisom waxay degan tahay buulajaan gaar ahaan xeraayub oo ku taalla magaalada qorax udhaceeda magaalada inteeda kale waxaa gacanta ku haya xarakada al-shabaab goorme ayay bilaawatay marka madaafiicda amisom ay ku duqeyneen magaalada maxaase lagu micneeyey in amisom xilligan madaafiic ay ku ridaan gudaha magaalada wallaahi dadka arrimaha dagaalka ku hadal dheer waxa ay sheegeen in madaafiicda amisom ay u rideen digniin in ay joogaan bartoodii ay ku sugnaayeen ayna diyaar yihiin taas ayay u rideen wax dagaal ah iyo wax iskorimaada magaalada ka dhaxa ma ay jiraan magaalada marka ma shabaabaa ku sugan qayba kamid ah mise dawladii a wada joogto iyo ciidanka amis magaalada shabaab waa u joogitan bishii koob iyo tobankii bishii hore marka ay faaruqiyeen ciidamada dawladda waxaa magaalada soo galay xarakada al-shabaab ilaa haddaba ay ku sugan yihiin magaalada xarakada maalin ma aysan ka bixin maxaad maqashee ama lagu sheegay marka khasaaraha ka dhashay madaafiicda caawa amisom ay ku garaaceen magaalada madaafiicdu ma aysan meelaha ay ku tuurayeen ma aysan joogin waxdada badda ayay ku tuureen dhinaca duurka ma aysan jirin ilaa haddana lama sheegin wax khasaaraha oo ka dhashay adiga ila hadlaya daalkee joogtaa magaalada marka gudaheeda haye marka marka ma si buuxda shabaabka u joogaan mise qaybo kamid ay joogaan marka si buuxda ay shabaabka u joogaan marka laga reebo xaafada buulajan oo ay ku wada sugan yihiin maleeshiyooyin qabqabiilad u abaabulan iyo ciidamada amisom oo xerada ayuu degan haye halkee ay joogaan marka ciidamadii dawladda ayna ciidamada dawladda waxa ay joogaan shalambood amisom sideedaba ma meelaha ay joogaan shabaab ma ay aado weerar ma ay qaado waxay isku baraayay dhisaan meeshooda ay joogaan oo gurnadooda iyo raashinkooda ku qaataan caawa ayaan aragnaa muddo labaatan beri kadib caawa kaliya ay dadku maqleen rasaadtaas ee madaafiicda ka dhacaysa